nimankan hadda aada la dagaalamaysana buurta ku jira waxaa la sheegayaa inay laba u kala jabeen oo qolana al-shabaab ay ku hadhay qolana ay sheegtay inay ku biirtay ama taageerto ururkan daacish ama isis layidhah syria ciraaq ka dagaalama warkaas ma haysaan idinku ma xaqiijiseen warkaas war xaqiiqa oo jira weeye garabka u go-ayna waabay ku dhawaaqeen kabacdina iyagu m isku hor yimaadeen khilaaf balaaran baa ka dhacay isku qabteen marka kalajab waana kala jabeen kalajabkaasna waa mid xaqiiqa wey marka labadoodu xaggee u kala jabeen kala joogaan hadda burahaas un guudo dee silsiladaas dheeraba dee ninba meel ka hadlayaa oo ku dhuumanayaa waa nin dhumaalaysi ku jiro oo hadda mid meel meel kasoo hadlaya intay mees ku dhuuntaan laakiin way kala jabeen qolada aishina waxaana lagu kala jabayaa dee nin qadiyad ka jirto ma og tahay qoladii hadda dhaqaalo roon iyo iidaan roon marka qoladaas daacish baa malaha qolay sir xagga iidaan roon qolal waxay siri meeshiina horaydii iidaan roon qadiyad diineed iyo qadiyad kaloo lahayaa meeshana jire qoladii markaas laga helayo fursadda xoogaa dhaqaalada danahooda iyo sisamka xagdirnimada oo mixinkood locolowga ah ay ka helayaan unbay isku qabanayaan marka qalajabkaasna waa jiraa qoladaana daacishkaana way jiraanin weliba hadda kuwa daacishka ayaa or orodba badan oo doonaya inay maxaankuda qolada ay isku soo saaraan inay jiritaan xaqiijiyaan inay isku dayaan meeshii markaa u sahlan inay ka sameeyaan
waa garta maxay damacsan yihiin inay sameeyaan haddii aad nala wadaagta annaga iyo dadweynaha dhegeysanayaba falal argagixiso ama kuwa qarax ku yimaado ha noqoto ama kuwa qofkun dee meel maraya in la joogto ha noqoto ama kuwa baha alaabtan ashyaadaan la adeegsado oo dhulka la dhiga ha noqoto waxyaabahaas dee in magac si magacan ay la baxeen ay yidhaahdaan jiritaankiisa ay ugu hadlaan inay fal sameeyaan oo waa falgal qoladii ay xaru sugayeen ay dhaqaalo uga helaan dhulka adigu isgub aan dhaqaalo ku siiye marka beelod bay isku gubi doonaan wax arrimaha ku xiran wey waa gartay marka inay kala qaybsameen maxay idinka idinka dhigan tahay ama inay dad daacish taageera ay buurahaas joogaan maxay idinka dagaalkii maxay idinka dhigan tahay dagaalkiini may adkaynaysaa maxay ka bedeleysaa maxaa saameyn idinku yeelanaysa annaga waxaa nooga bedelay cadow waa cadow qofkii soomaaliya ama puntland kusoo biira oo diinta iyo dalka difaaciisa iyo ummadiisa ka mid noqda kaa weeye ka wax bedelayahay ninkii laba dhari oo soomaaliya dhibaatadiisa dhibaatada soomaaliya ka jirta laga shido ama ta puntland khaasatan laga shido mid beriis ka doonta annaga waa nu sidii xaalad xo iska ay bedeli maayaan xo ismaka ay bedelin waa garta culays gaara may leedahay in la yidhaahdo koox daacis sheegataa ayaa buurahaas ku jirta ee puntland idinka culays gaara may idin leedaha ma ma dhibaato gaara ma cabsi gaara wax maya waa culays gaara oo inti dhibaatadu waa un intii hore dhibaatadu waa un intii hore oo ay sameynayeen waayo annaga mid mid ma jirto ma garanaysaa ay noo soo danta dalka iyo dadka iyo diinta usoo jeesatay inay ka hadho waxay ku jirtay daba fulkeedii bay ku taagan tahay hadday fulka ku taagan tahay marka waxbaa dhifadhisa waxaad moodaa qoladaanu hadda inay iscaanbixin inay iscaan bixiyaan oo wax abaabushaan oo iscaan bixiyaan oo waxaas bay ku jiraanin si ay u muuqato inay yihiin qolo dagaalama marka sidee doonaysaan inaad uga hortagtaan annaga ciidamada waa u engage baanuu nahay diyaar baanuu nahay tallaabo waana la soconnaa xogtooda oo nagama qarsoona xogtooda iyo xaaladahooda ma naga qarsoona markasta dee every action there is a reaction tallaabaday qaadaanba dee anagu ama reactionkeeda ama ka horeynteeda ama tay mid lamida ama mid ka awood badan qaadisteeda mid ka awood badan ayaanu u leenahay awoodan samayn tallaabaday isku dayaan waa gartay ma ka war hesheen ama ma xaqiijiseen warar sheegaya in qaar ka mida dadka iyaguna taageeray ururka daacish oo dhinaca koonfurta ku sugnaa dhinaca puntland inay yimaadeen warar noocaasa ma hesheen ma xaqiijiseen warba nimanku waa kala miirmayaan taas waa war xaqiiqa buurta inay kala miirmayaan oo qoloba meeshay iyagii baa la kala baxaya dhexdoodii qolo walba meeshay ku gaban karto ay ku ururayso ama qoladii meel xooqroonaadaa ay meesha kala aadayso marka warkaas war meesha ka saaraya ma aha waa war dhici karay